wanaagsan dhegeystayaal kuso dhawaada idaacadda subaxnimo ee qeybta Soomaaliga ee VOA oo idinka ga imanaysa Washington.
waa subaxnimo jimco ah oo oktoobar saaka ay tahay sagaal iyo toban sanadka labada kun iyo sideed tobanka waxaad naga dhegeysaneysaan ujeedaha lix tobanka iyo sagaal iyo tobanka mibaaniga bogeena internetka ee v o a somali dot com taakana idaacaddena waxaa idin socodsiin doona jacfar kukaay iyo anigoo ah sahe cabdi axmed
qodob daacadda aroorimaan idinkahaynana waxaa ka mid ah saddex qof oo xoola dhaqataa oo ku dhintay duqay ka dhacday shalay galab galbeedka magaalada kismaayo waraysi ayaanu idinka haynaa ciidaanka haatan macnaha maxay ahayd oo maqabadii ayaa diyaaraha xukuumaadka u baneysay duqeynkimada oo dheer oo digda oo xoole maga saddex nin mid waaye nin waa afartaan qof xoole ah ayaan
hoose ee dowlada kaga soo baxda magaalada loofar ee ka noqota golaha dowlada hoose ee magaaladii waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka taako kale dhegeysanteen umuha islaamka xubintiisoo kale waxaad maqli doontaan saasoo kaleeto aad maqli jirteen ee ciyaaha iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada kii dunida saraakiisha dalka ruushka ayaa waxa ay sheegeen dhinaca ukraina inay go-aan ka gaarayeen haddii ardaygii dilay ugu yaraan labaatan qof in kale in ka badan konton kaleetana dhaawacay iskuuleyna magaalo ku taala dhinaca kremlinka uu ahaa qof cid ay caawinaysay haddii kale sergey asiovan ayaa waxa uu yahay ninka aqalka kremlinka u magacaabay inuu hogaamiyo kremia waxa uuna sheegay ininka geysta falka toogashada uusan ahayn waxaasoo dhib ah qof isaga keligiis geystay laakiin si jirta cid ku kaalmeynaysay ujeedadu waxay tahay in la ogaado ciddii ku jirtay dembiga ayuu yiri axsiovan isagoo la hadlay warbaahinta mar laga soo tago hadkisan mas-uulkan ayaa sidoo aysi jirin ku taagtay arrinta ah in wiilkan geysta falkan haddana labaarayo ay jirto tuhun la qaba in dadka ay kula jireen go-aanka dadkan asaga ayaa markii kale markii dambeysay argaasi markii uu dilay labaatan qof madaxweyne dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay in ay dhici karto in riyihii sacuudi ahaa ee jamal khashoggi uu geeyo intaasi jawaab maraykanku uu jasuudiga ka siin doonaa ay noqon mid aad u daran hase yeeshee uu weli doonayo in uu ogaado xaqiiqada wax dhacay xiligaas ayaa laba mas-uul oo ka tirsan dowladda turkiga waxa uu sheegay qaramada bilay owda duleedka xigalada buu magaalada ku dhow damac iyagoo guji dhaqda shukuji oo uu inta badan todobaad dib markii uu hoggaamiyo suudi ku leeyahay tabuk in khashoggi hadal tahay hadiyay isagoo walaasha ka hadlaya liga dhinaca qaaf an ilaah ayuu sheegay in si ay ku wadan tahay in tahay kuma inay tahay mid aad u muqadan taam ah wareysi oo sheegay iskan oo kaas khamsi ha hogga in tan uu khashoggi ay u soo farka sida uu isii waxa jirta oo ma isoo inay khashoggi ay u
nimankan diyaaradaha ee saddex mida ay intay midna u dhaawacaysa aad sheegayso waday iga raxeen diyaarad noocee ayay ahayd hadda ii sheeg xataa galmo maxaa falay ka xilgas isugu inda lootay kulan sagaal beers marka wax idinka adhow wax shaki karo ama saldhig al-shabaab ama xataa me isugu imaan waa sabqon kartaa in waa gartay qof aad dhaawacma dhalo culud ku jirto marka biji sidoo kale kabid maalinta naga wayo gaar kale gashmo al-shabaab bara joogtada howlwaha sababtoo arna maxaa idi shabaabkii caqabta nagu hooyadii xoolihii nafsi aan kala baxsanaanay ilmihii aan kala baxsanaanay marna muxuu aayay waxaa maaragtay haddana aan ku carana lagu duqeynaya maaragtay diradaan oo maaragtay iska socdo oo cid watay inuu gaalada wad marka cid maamul ood kala hadasha artaas dhibka idin gaaray ama waxaa jirsan ciidamada ma jiraan oo dhibkahana laga daaya anaga arkas degan aad tirahdeen filays hadda dad badan oo hadda magaalada kismaayo aan soo wacnay oo hadda dad badan baan soo wacay hadda nafteeda dad badan baa khadki uga maaragtay wareegsan arrinkan marka insha allahu bidilkiin waxaa markaan ka codsanayaa dowladda maaragtay soomaaliya maamulada ka jira inay shacabka u nacaan oo maaragtay dadka kale iyagaa u yeerta oo maaragtay oo shacabka ka duqeyna inay dhibaatadiisa naga dayaan xasan cali maxamed oo ka mid ah dadka degan deegaanada ku dhow buulaxaaj oo galbeedka magaalada kismaayo oo asagoo kusuga meel aan ka fogeyn xal meela duqeyn ka dhacday khadka telefoonka igu warmay
aroor jimco ah oo dhageystay meel walba oo aad naga maqlaysaan sanadkii gabar koob iyo labaatan sano jir ayaa waxday doorasho ka dowladda hoose ee magaalada Dhaqaale Kabjik tahay waxay ku batay codad gaaraya 800 oo qabshay dhawaan raadku qabsatay wiyana Zahra Cabdi Axmed oo haatan garkayga bidixda ayaa ugu wad khadka telefoonka ah iyo sugan magaalada Soof way ku faraxsanahay wasiicsahay inaan soomaalida kusoo bateen nacaawin karo ku faraxsanahay waye maxay kaaga dhan tahay guushan adiga nafsaada sideed ugu faraxsan tahay oo dadka waxban karta kusoo faraxsanahay yaa waxaan ku faraxsanahay sidee ku inaa keenay haa weli waa ku faraxsanahay inay beliefka garta dadka ku dhintay ma soomaaliba mase isku yir ku dhashay wadanka oo belgium ah iyo soomaaliya ayaa ku wada doortay soomaali way doorteen ilmaha barntil high school isku jognay primary isku jognay way wada doorteen macamiyaal aqaani every kind of race ay doorteen marka waxaad leedahay ilmihii iskuulleyda aan siba soo ahayn laga soo bilaabo yar ka yar galaska birmada ilaa iyo dugsiga hoose dhexe dugsiga sare ilaa kuwa aad isla gatay ku doortay iyo macalimiintii ha saxbiyaasheed iyo soomaalida raxsayso magaalada degan marka ma soomaali ayay wada hayeen mase wadanka dadka ushaa ku jiro dadka wadanka udashana ku jiro markaan ku jiro national city kale ku jiraan iyo soomaali xita ku jiraan maalmi ahaan waa marka jaaliya soo maxaa shaa badan waa ku farxanahay soomaalida minta oo markasta arko waxa badan oo kale wax kasta oo oo dhacay ma ma faafin inaro sameysrabaan hadii hadii isku furnaan soomaali kota adiga bisaa ku dhashay marka sidee soomaali iyo uqaa iyo waxiro soomaalida hori aabhe horin waa dhaay wadahayga sadeclahay bar akhwaa nasay halka marka dad aswaad yaa waxa in yarda ah soo qoysay wax dhaqay soomaali waxay wax ku caro
ayaa waxaa dareema samo kala duwan oo lagu garan ogtay fikirkaasi sida uu sharax axmed xanafi oo wax ka qariimada iska kuna sugan dalka masar samaha waxa badan oo lagu gato kamid ah qofkii dhalinyarada ahaa ee guriga ku noolaa isagoo is ururinaya asxaabashan isagoo dareemaya maqaybka xaafada hadalka ku socday waaldi oo kale ka dhigo zaan biyo ku ficnayn ama uu ku dhaga hadalada qaybtood inuu saabtaas maaha inuu qaybta suba inuu xaafada reerka banaaniyo oo waxaan wadi khaldan yihiin inuu dadka iska liyo inuu qol gaara qaybtood galo waxyaalahaas waxay kamid yihiin waxyaaba hadda lagu fahmayo inay marka ka bedeen wax kusoo kordheen ama wax kusoo siiyadeen intaasina dhegeystayaal wuxuu idinki muuraha qarqon saxaadi faynaas
kusaadana socodsiin barnaamijka muraha iska ana wax ku dhawaatan warka dhinaca ciyaaraha waxa laga wariyay Toronto Nogos in muraha
dhegeystayaal soo dhawaatada raacnimo labeeda barnaamijka ee Jarmal ayaa sheegay in maajimcaha yeelan ku degdega ku isbedel ku yimaada ka ay sheegay inay galay aan laha koox Ulis oo diyan furi ciyaaraha waxana soo rogay koox go'an intii hore Arsenal Arsenal Wenger u bedelo Croatia xilligan iyo koox Nick Kovac sidoo kale warkaasi ay ka soo xariis tan Wenger ka jiliyay ku nadiga Bayern oo inta saameyn mira bas laga yahay inay kadeysan tii iibs CCA iyo ayay dadkay adiga Bayern xilid kan mid dhac jirta leeyahay kalki kulan ayaa la hayb ku barbara taageerada waxda baranaysan dadkayn ayaa dab kulka kulmay Spietak oo ah riyahan kooxda baagoobaysay oo had ciyaaro kooxdana ay ka dhisan dalka Talyaaniga kadib markii uu ku sheegay bakafraya Calcio Marketo mise Cristiano Ronaldo xilliga hormaray hadana uu dhigay inuu yahay kan wanaagsan dunka xilligan iyadoo siiyay inuu xitaa dhihi kan xal weeyay yahay wanaagsan taariikhda badda cagta shayaan jecel hadalka yaati halka ay kana inay ka dhafto dadka ay soo dhigayo dadka Barcelona kan mar soo sheegay inuu isa sheegay inuu ku la ku leeyahay inuu yahay bandoon kooxda si uu u jeeyaa sababta dadka ay sheegay oo dadkii joogay ka ma sheegay kooxda inuu yahay
Baigalaynabiga iyo idaha beherkayga
galay nabdigayo inuu beherkayga waaga ruuxay inuu arku nastaane baadiga ruuxay nafnu oonkii uga goday waadiga ruaan ayoon siisadeen hanusaamin hanusaamin nusaamin cashaani wartabada
kaasi qriyay heesla adiga oo ahayd doqii bashiir abiikar waxa ay gabagabo u ahayd idaacadii arooro waxaa idinla codsiinayay sahre cabdi axmed iyo abaa jacfar kuqayb dhinaca farsamada saare bashiir abiikar buu intaynu raacada niyada ee doonida aan ku kulmano waxaanu maanta idin leenahay nabadgelyo cashaani wartabada Thank you.